bismi illaahi araxmaani iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatuh kulan wanaagsan dhegaystayaal meel kasta oo aad joogtaan waa siddeedda bisha saddexaad sannadka labaatan siddeed iyo toban ku soo dhowaada barnaamijka bandhigga waraysiyada raadiyo muqdisho qodobada barnaamijkeena bandhigga wareysiyada fiidnimadan aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah shirkii jaamacadda carabta ee ka dhacay magaalada kaahira ee dalka masar oo uu ka soo baxay go'aan cad oo sheegaya soomaaliya madax bannaanideeda in ay ayadu mas-uul ka tahay oo aan la gacmogacmaysan karin haddaba waraysi ayaan idinkaga hayaa oo jaamacadda carabta wasiiradooda dood ay yeesheen waxaana ka qayb galay wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya iyo mudanayaal ka socda safaaradda soomaaliya ay ku leedaha dalka masar waraysi ayaad barnaamijka ku maqli doontaa waxaa kaloo ah barnaamijka idinkugu hayaa midowda afrika iyo midowda yurub waxa ay ku sugan yihiin waddanka afrikada dhexe haddaba xaaladda halkaasi ka jirta iyo midowda afrika oo lacag boqol kun oo dollar ah ugu deeqay waddanka afrikada dhexe oo dhiig joojin ah waraysi ayaan waxaan idinkaga hayaa safiirka soomaaliya ee ah safiirrada midowda afrika sanadkan ambasadar maxamed cali nuur waxaa kale oo aad gebagabada barnaamijkana maqli doontaan maanta waxa ay ku beegneed maalinta haweenweynaha adduunka iyo qodobo kale
Yeah.
waa tahay qaybihii hore ee barnaamijkeenna bandhigga waraysyada ayaynu ku guda jirnaayee maanta waxa ay ku beegneed maalinta haweenweynaha soomaaliyeed oo siddeedda maarso dhammaanba gobollada dalka soomaaliya iyo magaaladan caasimadda ah iyo meel kasta waxaa laga xusayey munaasabadda maalintaasi haddaba haweenka soomaaliyeed waxyaabihii u qabsoomay iyo waxyaabaha qabyada ka ah iyo sida arrimaha u dhiman ay dhammaystiri karaan iyo halkudhigga sanadkan iyo waxyaabaha ay sida cad ugu guulaysteen qadka taleefanka ee muqdisho waxaa si toos ah ugu jira xildhibaan farxiyo muumin oo ka mida mudanayaasha baarlamaanka xildhibaane kusoo dhawow raadiyo muqdisho
mahadsanid mahadsanid aadaa umahadsantaa waa dhawa xildhibaan bal waxaad iga warantaa haweenka sanadkan waxyaabaha u qabsoomay oo aad adigu xusi kartid iyo waxyaabaha qabyada ka ah iyo waxyaabaha ay ku haminayaan in ay hiigsadaan sanadda soo socota
marka hore aad iyo aadan kaaga mahad celinayaa sida sharaftii kasbadale aad igu soo casisoorsay barnaamijkan ugu horeyn waxaan hambalyo iyo bogaadin u diraa haweenweynaha adduunka haweenweynaha islaamka haweenweynaha africa iyo kuwa soomaaliyeed dhammaantood waxaan leeyahay hambalyo hambalyo hambalyo hambalyada kadib runtii halgankaaniti muddo dheer uu soo socday waana mid sii socon doono oo qarriyaa qaatay sanadkii lasoo dhaafay intii aan baarlamaanka ku jiro runtii haweenka soomaaliyeed guur weynay ka gaarin markii loo fiiriyo dhinaca siyaasadda baarlamaankii sagaalaad waxaa ku jiray boqolkiiba afar iyo toban maantana waxay dhan tahay boqolkiiba labaatan iyo afar oo saasay lixdan iyo toddoba gabdhood ku jiraan golaha shacabka saddex iyo tobanna ay ku jiraan aqalka sare dhinaca kale markaa u fiirisid xukuumadda fulinta dhinaceeda oo dhinaca wasaaradaha waxaa la siiyey lix wasaaradood ay ka heleen labaatan iyo lixda wasaaradood ay ka heleen lix wasa lix wasiir oo buuxaana runtii wasiiro aada u fiican boosishino fiican walow mid aan hadeertaan la waayey waxaa kaloo aragtaa in guulaha la gaaray ay kamid tahay guddigii dastuurka dib u eegisa dastuurka oo markii horeeta aan dhib weyn kasoo marnay in maaragtay gabdhihii aysan kasoo gelin kan qaybta baarlamaanka laakiin markii dambe aan ku guulaysanay inay gabri soo gasho guddiga dib u eegisa dastuurka shanta xubnood xubin ka tirsan oo ay ku jirto abukaate muumino oo ah xildhibaan hore iyo wasiir ku-xigeenkii hore oo haweenka dhinaca kale markaa fiiriso waxaa arki kartaa xisaabiyaha guud oo gabar loo magacaabay waxaa arkaysaa xirilaalayaal gabdho joogo askartii maalin dhaweed la dhaarinayay oo dhiri sargaalada ahaa oo dhinaca booliiska iyo amniga runtii waxyaabo fara badan waa lasoo qabtay laakiin weli saanoola fari kama qodna
marka meelaha aad aad isleedahay dhinaca haweenka hadda waa ay ka dhiman yihiin oo in dib loogu laabto ayay tahay oo idinka ka haween ahaan aad aad aad aad isu sheegtaan maxaad ka xusi kartaa
runtii waxaa ka mid a saraakiisha sare markaa fiiri sidoo kaleeto waxaa aada ugu yar gabdhaha ku jira saraakiisha sare gaashaalayaasha gaashaalo sare maalin kasta waxaa la magacaabaa taliyayaal waxaa la qabtaa dagaalkii iyo iyo iyo abaanduulaha militariga oo kale haddaa fiirsi nabadsugidda beliiska meelo badanoo waxaa jirta dhinaca ciidamada qalabka sida ay aada ugu liitaan gabdhaha oo aan jeclaan lahayn inay runtii kusoo kordhaan dhinaca madaxdana aan dhinaceeda u fiirino oo dhahna markaa dadka dalacsiinaysid waxaan jeclaan lahayn inaa gabdhaha ku jira meeshaasiti la dalacsiiyo runtii dhinacaasa aada iyo aada loogaga liitaa
laakiin in la raadiyo sow ma aha haddii aanay gabdhaha qaarkood shaqooyinka adag sida ciidanka oo kale iyo meelaha aad idinku haddii aad meel walba inaad ka muuqataan aad ku fekertaan xildhibaan farxiyo muumin maxaa arrintaas say kuula muuqanaysaa
maya fiiri baliiska oo kaleeto waxaa jira gabdho jaamiciyaal ah ama kasoo baxay dugsi sare oo soo qaatay tababaro oo leeli sargaal ah gabadhii marka runtii w way halgamaysa hadda xidhiglayaalaba xidhiglayaalay ku jiraan waa gabdho yaryaro aada u firfircoon haddii gabdhahaas la imbaawer gareeyo oo la garab galo oo dhinaca xukuumadda dhinaca baarlamaanka shacabka saxaafadda inta la iskaalmaysto gabdhahaasi la garab istaago oo niyad loo dhiso sida dowladoo kale madaxweynehoo kale markuu bixinayo o kaleeto abaalmidanada markuu dallacaada bixinayo o kale u yidhahdo gabdho kuma jiraan gabdhaha lagu soo daro dhinacaasoo dhan waxaasaa lagaga imaan karaa haddii aadan ama gaashaano kale ama janab aadan lahayn runtii way adag tahay si lagugu dhiibo darajadaas lagugu dhiibo waana qiyaasi kartaa gabadhii waxay noqonaysaa hooya caruuray dhalaysaa gaabaa soo gelaaya ay kaga baxeyso runtii shaqooyinkoodii iyo waxeedii ay qaban lahayd hadhowdina ay kusoo noqonayso askanaanayso meeshaasee integration ay ka samayso maahani gabdhaha diyaar ay u yihiin inay wax walba ka qayb qaataan oo ay sameeyaan horumarka dalka waa gartay dhinaca siyaasadda iyo howlaha kale marka laga baxo shaqo abuurka oo kale ama dhaqaalaha maxaa xog ka haysaa
markaa fiirisid dhaqa abuurka maxaa la dhahaa dhinaca dhaqaalaha markaa fiirisid oo aad si fiican u fiirisid small businesska business maxaa la dhahaaya ganacsatayaasha yaryar ee soo koraya runtii waxaa ku weli jiro waa haween markaa aada u fiirisid iyagana ma kabanayaan mana noqonayaan inay noqdaan dad alaabo badan soo dejiya ama ay taajiriin ma noqonayaan bcoos waxay ku noqonaysaa oo ay ku celiyaan wax soo saarkooda ay ku celiyaan caruurtoodii iyo guryahoodii markaas yeerso gabdhaha hilibka qalaayo gabdhaha yaanyada suuqa ku gadaayo gabdhaha maaragtay shirjaadka gadaayo laftirkooda gabdhaha dahabka suuqa ku iibiyo gabdhaha maaragtay bacadlayaasha leh runtii ganacsiga dhexe oo dhan dhuxusha waxaas oo nolol maalmeedka adduunka nolol maalmeedka aan ku noolnahay maanta markii soomaaliya loo fiiriyo waxaa gacanta ku haayo oo ka shaqeeya waa haween wax soo saarkooda dhanna wuxuu ku noqdaa uu ku laabtaa gurigooda waxay kabaan oo ay kaalmeeyaan caruurtooda iyo dhibanka qabaan
xildhibaan farxiyo muumin aad baad u mahadsantaha sida aad waktigaaga noo siisay waa kaaga mahadnaqayaa waa tahay dalka afrikada dhexe waxaa ku sugan xubno ka socda midowda afrika iyo midowda yurub waddankaasina waxa uu ka mid yahay waddanka ay dagaalada sokeeye aad ay ula degeen waxaa ku sugan oo kale ciidamo ka u n ah oo ammaanka waddankaasi suga balse waxaa la sheegayaa in waddanku dhibaatadiisa ay sii badanayso waxaa halkaasi aan kala xidhiiray caasimadda waddankaasi ee bangi ambasadar maxamed cali nuur oo ah safiirka safiirada midowda afrika islamarkaasna midowda afrika wafdiga halkaasi u jooga waxaa hogaaminaya ambasadar maxamed cali nuur waxaan kula xiriiray qadka taleefonka waxaana marka hore weydiiyey bal waxyaabaha ay la kulmeen iyo halka ay ku sugan yihiin
waa mahadsan tahay waxaan joogaa caasimada central african republic ee bangi
waa gartay sababta aad u tagteen iyo xubnaha ku sugan waxaa lagu maqaalaa in midowda africa iyo midowda yurubba ay joogaan waddankaasi
sababtaan u tagna waxaa weeye waddankan waxaa ka socday dagaalo sukeeyaa ka socday marka muxuuha waxaana sugan nabad ilaaliyaasha peacekeelerska oo muxuha unitedka ku sugan marka waa sidaa daraaddeed ayaa halkan waxaa lagu qabtay marka shir wadajir ah oo european union iyo african union si ay u indheeyaan wadanka xaaladda uu ku jiro dhanka muxuu ahaa isheeg security-ga iyo dhanka kale oo ah humanitarianka iyo iyo iyo qaxootiga wadanka ku sugan
waa gartay marka kulankaasi maadaama midowda africa iyo midowda yurubba ay ka wada qaybgalayaan ciidamo u n ay meesha joogaan imise cesho ayuu socda maxaase ka soo baxay
shirka caawa soo kala guloobi doonaa wuxuu wuxuu bilowday anaga halkan waxaan nimid aan imid gaar ahaan african unionka darabaa nimid marka shalay soole waxaan aadnay magaalada la yidhaahdo breya oo dhinacaas ka xigtan muxuu ahay sheeg qarax ka soo baxa waqooyiga oo uga dhowo laakiin dhanka xuduudka suudaan oo ah muxuu ahay sheeg meeshii aad iyo aad dhibaatada uga dhacday oo wadanka dad badanna lagu laayay dad badanna lagu qaxiyey oo qaxooti fara badan oo xataa ka yimid wadamada kale sida muxuu ahay sheeg gobolada gobolka congo ka yimaadeen ay meesha ku sugan yihiin marka isla shalaytaba halkaasaan tagnay waxaan waxaana diray diyaarad waxaan raacnay oo ah u n ka muxuu ahaa waana wadan magaalada caasimadana ogeyn inta kale oo dhan aan la mari karin oo aan la tegi karin idan caasimada gudaheeda xitaa meelo badan aan la tegi karin marka halkaas ayaan shalayta annaga african union tagnay ilmawiininku way soo baaheen waa soo boosanay marka waxaa kaloo jiray maadaama aan halkan imaanaynin qayb ahaan qaybta aniga jeerka aan ka ahay ayaa muxuu ahay african unionka si muxuu ahay sheeglootasiyo solidaritiga iyo wadajirka ayaa waxaan ugu deeqnay aniga aan dhiibay sawirkeena kulli waad arki doontaan boqol kun oo doolar oo loogu talagalay in bal waxay haday muxuu ahay shaqo u tareysho in lagu caawano dadka qaxootiga meesha jooga marka shalay halka ayaan tagnay muxuu ahaa isla isla xalay toole waxaan la shirnay madaxweynaha dalka ayaan la fadhiisanay oo yuruban uninkana ay yimaadeen oo aweena soo dhaweyn halkaan lagu sameeyey arrintaasna laga wada hadlay waa gartay marka lacagtan boqolka kun ah oo aad dhiibtay maadaama soomaaliya xilligan ay hayso taytalka weliba adiga aad ku fadhido safiirka safiirada afrika aad tahay tabarta afrika ma boqolkaas kun bay noqotay
wallaahi waxaweye african union dhaqaala yani dhaqaalo daro fara badan ayaa horta meeshii jirta boqolka kunna waxa weeye waa iska muxuu ahaa isha waxa la yidhaahdo muxuu ahaa solidarity oo ah muxuu ahaa isha symbolic yani loo tusinaayo african union inay garab taagan yihiin maahan ma ahan dhaqaalo weyn horta meeshii waad garanaysaa boqol kun oo doolar waxay ka anfacaysana jirto marka waa kulli markaan tegayna niri bal gacan qashinka ha laga dhigo oo dadka muxuu ahaa isha masaakiinta meesha qaxootiga ku jiraan ha la siiyo laakiin awood intaa ka badan hadda ay samayn karto
waa gartay maadaama wadankan afrikada dhexe ku yaala ay colaado aada u go'doomiyeen oo caasimadii keliya ay ka fayowdahay nolosha dadka wadankuna waa wadan dhaqaalo badan safiir marka xaggee bay wax ka qaldan yihiin
wallaahi horta waxaa midka ugu daran waxay tahay haddaad si gaar ahaan si gaara u fiiriso wadamada maanta dadka faraha badan uu ku jiro africa xataa soomaaliga uu ku jirto waxaweeye khayraadkeeda ayay u dhimanayaan wax kale maanta u dhimanayaan dadka soomaaliya xitaa sida maanta aan arkayno waxaweeye waxaan u dhimanayno oo ummadda soomaaliyeed iyo shacabka soomaaliyeed ay ku hamilaan yihiin waxaweeye khayraadkeena ayaan u dhimanaynaa oo muxuu aha la doonayo in muxuu aha si kale loo gurto amaba si kale muxuu aha shir loo maamulo marka haddaad fiiriso wadamada aad iyo aadka maanta dhibaatad ay ku jirto waa wadamo khayraad fara badan leh oo indhaha ay kusoo wada joogaan muxuu ahay marka dadka ayaa ayaga haysta oo ah wadankan diamond ayuu leeyahay laakiin haddaad sida kale u fiiriso xitaa wadankan sida hadda anigaan ka arko caasimada dadka ugu horreysay yani wadan sidiisa kale xataa u horumarsana ma ahayn sida soomaaliya oo kale
waa gartay marka midowda afrika doorkooda adigaaba hogaan u ah midowda yurub iyo kulankan madaxweynaha wadankaasi ay galeen maxaa isla soo saarteen
comitiga caawa lasoo wada saari doonaa oo muxuu ahaa se kama hordhici karo waana isagoo qoraalaan iisoo dirayaa laakiin waxa uu keli kasoo baxaya waxay tahay in muxuu ahaa taageerada loo kordhiyo muxuu ahaa se wadankan republic weliba gaar ahaan dhinaca humanitarianka aada wax looga qabto dhinaca muxuu ahay securitigana ciidamada waxaa jooga oo ah
unka waddan hadaa aragto waxaa dhex socdaan un baa dhex socota
waa gartay warar ayaa sheegaya in midowda afrika laftiisa ay wadaan in ciidamo sida soomaaliya oo kale ciidamo afrikaana halkaasi la geeyo maxaa ka jira
waa waa sax weeye waxaweye way raadinayaan laakiin waxaasoo dhan waxaa ka horeeya in horta dhaqaalo loo helo iyo in appetite loo hayo oo ah cidda bixinaysa dhaqaalaha marka inay waa rabitaan african unionka ay doonayaan laakiin maadaama african union dhaqaalo iyada ay leedahay ayan ku bixin karin ma si hadda aniga ii muuqato waxa weeye waqti dhow saa suurtagal mana farayso
iminkana dalka masar wasiirada arrimaha dibadda ee jaamacadda carabta ayaa dood dheer oo ay galeen kadib waxa ay si cad u shaaciyeen maanta in soomaaliya madax bannaanideeda ay ayadu xor u tahay oo cidday doontana ay la macaamili karto ciddii ay doontana ay arrimaheeda ay ay ay ay siyaabo kale ay ula dhaqmi karto haddaba kulankaasi jaamacadda carabta ee go-aankaasi uu ka soo baxay qadka taleefonka ee magaalada qaahiro waxaan kula xiriiray safiirka soomaaliya u fadhiya dalka masar mudane cabdiqani maxamed wacays waxaana marka hore weydiiyey bal kulankani ma wuxuu ahaa uu ka mid ahaa kulamadii sanadlaha ahaa oo jaamacadda carabta ay yeeshaan mase wuxuu ahaa kulan gaar ah
kulanku wuxuu ahaa mid joogta ah oo sanadkiiba laba jeer oo jaamacadda carabta ka hawshanaan bisha maarso sanad walba iyo bishii sebtember sanad walba ayaa shiri qabtaa shirkani wuxuu ahaa kulankii boqol afartan iyo sagaalaad ee wasiirada arrimaha dibadda waxaa kasoo qayb galay wasiirkeena arrimaha dibadda ayaa kasoo qayb galay mudane axmed ciise xayaga kasoo qayb galay waxaan u gudbinay oo aanan u ahayn soo ersanay laba maalin ka hor in arinta berbera lagaga hadlo meesha xabashadeena la tixgeliyo oo muxuu ahay laga qaato laba saacad waana ku guuleysanay si fiican buu wasiirku waxaa u sharxay u dhadhigay in waana kaga soo baxo jaamacadda carabta in soomaaliya madaxbanaanadeeda iyo qarannimadeeda aan muxuu ahay la daawo karin dhulkeedana ay u madax banaan tahay duliyadiisa iyo go-aanadiisa u madax banaan tahay oo taragelintu ay xaaraan tahay ama wax kasta oo heshiisha noocaasa aan la ogolayn ama baatil iyo wixii ay ku jirin arrimo caynkaasa ayaan ku guulaysanay idii kuwaa lagaga hadlo meesha waa gartay marka in aad geysaan muxuu ahaa codsigan oo aad ka dowlad ahaan aad dalbataan maxaa sababay ambas waxaase sababay kadib markii ra-iisul wasaaraha soomaaliya madaxda alkhayra uu ka hadlay inuusan heshiisaad qayb ka ahayn kadib markii wasaarada dekadaha iyo dekadaha iyo daalinta badda oo waxay saaray maamulka dekadaha wadanka soomaaliyeed ay cadaysay ama bayaan kusoo saartay inayna heshiiskaas qayb ka ahayn ayaaka waxaa ka muuqata meesha in ay tahay maamul ay dad aan xaq u lahayn ay go-aansadeen oo ay kuwaad muxuuaha heshiiyeen iyaga dhexdooda ay ka qaybsadeen dowladda banaanka ee u hidmadeed maamulka qarankana aan waxba laga tixgelinin ama aan lala socodsiin
waa gartay marka wax dooda miyaa la geliyey mise cod unbaa loo qaaday oo go-aanka sidaasuu ku dhacay waa laga dooday ninba raiisu jeediyey asalkeeda wuxuu rabay in madax banaanideeda iyo qaranimada soomaaliya aan daawo gelin waa gartay marka maadaama imise xubnood baa fadhiday kulankan oo jaamacadda carabta ah jaamacadda carabta waa muxuu ahay labaatan iyo kow iyo labaatan dowlad weye waa gartay imisaa joogtay
tirakoobahaas ma aha inaan muxuu ahay ka sheegno iyo inta bixisay iyo intaan bixinin dhammaantood waa wadamo saaxiibaa waaanahay marka maafushda hadda yidhahdeen hosta ay ka yihiin
waa gartay cabdiqani maxamed wacays embasi adigu laftaada waxaa tahay safiirkii soomaaliya u fadhiya dalka masar xaruntii jaamacadda carabtana waa masar ka diblomaasi ahaan arintaasi cid aad kulan kala yeelatay ama kugu soo hadal qaaday walahi waa mowqif dowladeed wey dowladda anigu mas-uulka ahayd wakiilna u ahay meesha waa mowqif dowladeed buu ahaa waxaan iska ku qaatay ma ahayn
waa gartay balse go-aankii waa dhacay ka dowlad ahaan waxaa la rabaa in horey loo sii dhaqaajiyo xaggee baa iminka la cabaarayaa inkastoo qarannimada soomaaliya ee la xaqiiji talaabadii lagu gudbeenayd baanu sameynay intay ku xigta ama wixii ka dambeeyeenayd waa maamulkii madaxa kabasiyo iyo u taallaa waa gartay waa tahay aad baad u mahadsan tahay ambaas
waa tahay barnaamijkii bandhiga waraysyada qaybihiisii dambe ayaynu ku jiraaye maalinta haweenweynaha adduunka waxay ahayd maalin gobol degme iyo tuulo iyo meel walbaba sida loogu diyaar garoobaya xuska maalinta haweenka oo ah maalin sanadla ah isla markaasna ay haweenku ay ku soo bandhigaan waxyaabaha horumarka ay sameeyeen ay ku kala feker qaataan ku kala ra'yi qaataan bulshada caalamkuna ay maalintaasi ogaato in ay tahay maalinta haweenweynaha adduunka haddaba gobollada dalka soomaaliya xus badan ayaa ka dhacay oo meel walba ah haweenkuna waxa ay xaqiiqda uga hadlayeen nolosha jirta iyo wacyiga jira hadba dalka ay ku sugan yihiin ama dadka ay la nool yihiin dadka taleefanka magaalada xudur waxaa iminka toos ugu jira waryaheena maxamed xasan cabdiraxmaan waa ku salaamayaa saaxiib
cabdullaahi saasoo kale aniga ku salaamaya waana waan ku mahadsan tahay bal iiga waran maalinta otta maarso iyo inta aad ka warqabtid bacool cabdullaahi munaasabad aada loo soo agaagsimay oo ay ka soo wada qayb galeen haweenka kala socday degmooyinka gobolka bacool ayaa maanta waxa ay ka qayb galeen munaasabad oo lagu weyneynayay xuska maalinta haweenka adduunka ee sideeda maarso oo lagu qabtay magaalada xudur ee xarunta gobolka bacool munaasabadani waxaa kaloo kasoo qayb galay maamulka gobolka bacool iyo kan degmada xudur qaybaha kala duwan ee bulshada sida odayaasha dhalinyarada waxgaradka aqoon-yahanada ayaa kasoo qayb galay haweenkii oo kasoo qayb galay kulanka ayaa waxa ay halkaasi ay kasoo jeediyeen khudbadooyin dhowra oo inta badan oo ay si gaara ay uga calaamadeynayeen dhibaatooyinka hayst haweenka soomaaliyeed gaar ahaan haweenkan gobolka bacool oo mar ay hadlaysay gudoomiyaha ururka haweenka ee gobolka bacool baabo musamaan ayaa waxa ay sheegtay in haweenka gobolka bacool aysan la sinayn aysan la mid ahayn haweenka kale ee gobolada dalka soomaaliya ama adduunka dibadiisa meel walba ay joogaanba maadaama sida iyada ay xustay iyagu ay yihiin ama dadaal ay dagaalo ay kula jiraan adowga ummadda soomaaliyeed sida iyada ay sheegtay oo waxay sheegtay in hawataako ka sokow hawlihii hawataaka ay qabanaysay oo dhagaxa ay ku dagaalamaysay haatan iyaga ay yihiin iyagoo aan qori haysanin aan tababar haysanin haweenka gobolka bacool haddana degmooyinka gobolka bacool iyaga baaritaano ay samaynayaan oo howl adag ay hayaan waxayna ay baaq ay u dirtay haweenka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan in ay tusaale iyaga ay u noqdaan oo si looga baaqsado in maleeshiyada al-shabaab dhibaatooyinka dadka shacabka ay u geysanayaan maadaama qofka dhimanaya iyo kan la qarxinayo kan la dilayaba hooyo ay dhashay oo hooyo ay ka naxayso oo hooyo ay dhibaataynayso waxayna intaasay ku dartay dhibaatooyinka kasoo yeeraa dadkan oo ku safraa dhulka saxaraa iyo badhaba ama magafada waxa la yidhaahdo qabsadaa dadka loosoo dhibaatadaas si saameyn ay ku yeelato haweenka inay yihiin oo haweenka soomaaliyeed inay midoowaan oo ay aayahooda ay ka tashadaan dhibaato oo dhanba haweenka soomaaliyeed inay kusoo hortay ayay sheegeen dhinaca kale ee haweene haweenkii ka hadlay munaasabadani maanta lagu qabtay gudaha magaalada xudur waxay aada ugu dheeraadeen in haweenka haatan aysan ahayn sidii hore oo balse laakiin dhinaca waxbarashada dhinaca ganacsiga iyo siyaasadaba haatan ay ka muuqdaan maadaama boqolkiiba soddon iyaga haatan haweenka loo ogolaaday oo ay gacanta ay ku hayaan waxayna tilmaameen in haweenka looga baahan yahay kuwa siyaasada ku jiro miiska wada hadalka iyo meelaha wax lagu kala qaybsanayo marka ay fadhiyaan inay ogaadaan in haweenkii oo iyaga ay matalayeen ay dhibaato ay qabaan oo baraka ay yihiin oo oon iyo haraad iyo gaajo meel dhib kastaba oo haysto oo looga baahan yahay inay dhibaatada ay la qaybsadaan miiska iyo wada hadalka iyo wax lagu kala qaybsanayana in badan ay xasuusnaadaan haweenka iyaga ay matelaan iyo duruufaha iyaga ay haysto sidoo kale maamulada iyo ururadii bulshada goobta ka hadlay ayaa waxa ay u mahad celiyeen haweenka gobolka bacool oo iyagu soo qaban qaabiyey munaasabadani ballaaran in maanta lagu qabto gudaha magaalada xudur ee xarunta gobolka bacool waana shanta degmo uu ka kooban yahay gobolka bacool maadaama ilaa iyo afar degmo dadkoodii gudaha magaalada xudur ay ku sugnaayeen waa degmada keliya oo maanta xuskaasi lagu qabtay balse ay kasoo wada qayb galeen xubno ka socday degmooyinka gobolka bacool haweenka ayaa waxa ay sheegeen in haatan iyaga ay soo jeedaan inay diyaar u yihiin in ay ka qayb qaataan siyaasadda si haweenka loo horumariyo culamaa udiin ayaa ka qayb galay waxayna mar ay ka hadlayeen munaasabada ay sheegeen sharaf kasta iyo qiimo kasta iyo horumar kasta oo ummadi ay gaarto in ay ka dambayso gabari ay ka dambayso oo haween ay ka dambeeyaan waxayna xuseen marka laga reebo nabilaahi aadam marka laga soo reebo wixii ka kasoo bilowdo nabilaahi aadam in ay hooyo ay u ahayd haween ay dhashay oo haween ay ka dambeeyeen oo hadduu madaxweyne yahay hadduu nebi yahay iyo hadduu boqor yahayba hooyo ay dhashay oo hooyo hoosteeda uu joogo marka hooyo waa wax aan la ilaabi karin hooyo waa madaxa korkiisa ayay saaran tahay ayaa inta badan ay ku tilmaameen culimada waxayna sheegeen in loo baahan yahay in hooyooyinka la horumariyo in hooyooyinka laga fikiro dhibaatadan oo muddadan burburka toddoba iyo labaatanka sano ee dalka uu galay oo maalin walbaba murug iyo dhibaato iyo iyaga ay la soo dirsaan marka tan waxay ahayd mid ka duwan maanta munaasabadihii hore oo sideeda maarso oo lagu qaban jiray gudaha magaalada xudur marka adiga u fiirisid tirada bulshada kasoo qayb gashay iyo degmooyinka oo markii hore degmooyinkoodii ay ku qabsan jiray oo maanta nasiib u yeeshay in gudaha degmada xudur xafladani munaasabada ay ugala qayb galaan bulshada reer xudur dhinaca kale waxa ay tilmaameen haweenka in loo baahan yahay haweenka inay u istaagaan dadkan barakacayaasha ah oo u badan haween iyo caruur iyo dad waayeela u badan in iyaga ay sidii ay u garab istaagi lahaayeen sidii ay u kaalmeyn lahaayeen inay iyaga u istaagaan waxayna maanta halkaasi ay sheegeen marka ay kasoo dhaqaaqaan munaasabada inay aadi doonaan dhankaa iyo xeryaha barakacayaasha ay ku sugan yihiin si ay gargaar ay u geersiyaan maadaama maanta ay tahay maalinta maalin aada u weyn oo maalinta sideeda maarso ee haweenka adduunka loo asteeyey in xaquuqdoodii ay helaan waryaheena bakool iyo sida haweenka reer bakool ay isu qabanqaabiyeen iyo maalinta sideedda maarso aad baan kaaga mahadnaqayaa saaxiib waad mahadsantahay
waa tahay gabagabadii barnaamijkeenna ayaan soo gaarnay qayb qaybaha dambena waxaad kala socon doontaan arrimaha isboortiga ee waxaan kusoo gabagabeynayaa heeska allaha u naxariistee maxamed saleebaan tubeec heeska hooyo waxaana midhaha laga hayaa maxamed ibraahim warsame xadraawi muusikadana waa cabdikariin faarax qaari jiir jimco wanaagsan waxaa inoo fartamaynaya fahad cabdigeelle iyo maxamed cabdiqalab nabadgelyo
Thank you. قبلها قوي مركب الرخيش